Magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalajiminayaan arday ka baxday Macadka Al Raashidaad qaybtiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee magaaladaasi. Munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka macadka, mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland, aqoon-yahano culimo, waalidiin iyo marti sharaf kale. Maamulaha Macadka Al Raashidaad ee magaalada Garowe Sheekh Maxamed Daaib ayaa ka waramaya marxaladii ay soo mareen ardayda qalin-jabisay iyo waxyaabaha lagu barto macadka.
waxaana loo aasaasay macadka baahida dadka iyo bulshada in uu kaafiyo waxbarasho wanaagsan iyo caqiido sax ah in laga barto macadka alraashidaad wuxuu xoogga saaraa waxbarashada qaybaheeda kala duwan ardayga wuxuu ka helayaa macadka yacnii nooc kasta oo waxbarashada ah qaybta maxaa la yidhaahdaa horumarinta shakhsiyadda ardayga xagga tacliinta noocyadeeda kala duwan macadka markii la furo ilaa maanta waxaa ka qalin jibisay dufcaddan ah dufcaddii afaraad Marti sharafkii ka qayb galay munaasabada ayaa ardayda ugu hambaliyay guusha ay gaareen.
sharaf bay ii tahay anoo ku hadlay runtii magaca ururka jaamacadaha puntland xafladan qiimaha badan waa munaasabad farxadeed waa munaasabad markhaati laga noqonayo ardaydaas ka qalinjabisay macadka shareecada
waxaan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka xafladdan qiimaha badan oo ardadaas lagu maamuusayo sababtoo ah meel lagu dhiirigelinayo da'yar mustaqbalka ummadda u soo baxaysa waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ardaydii ka qalin jabinaysay ee macadkan ee maanta halkan lagu munaasabadoodii ay tahay inay qalin jabiyaanna ee halkan lagu xusay ee waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin Dufcaddan maanta qalin jabisay ayaa ah dufcaddii afraad ee ka baxda macadka Al Raashidaad ee magaalada Garowe.